khilaafaadku waa qayb ka mida nolosha caadiga ah ee bulshada waxaana lagaba maarmaanah in la helo siyaabo wanaagsan oo lagu xallin karo khilaafka bulshada ka dhex jira si loo ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida inta badan odayaasha dhaqanka ayaa kuwa kaalinta ugu muhiimsan ka qaata xalinta marka uu khilaaf dhaco waxaana jira xeerar dhaqan iyo habab kale oo ay ku xaliyaan khilaafka nabadoon axmed oo ka mid a hoggaanka dhaqanka jubbaland ayaa ka warbixiyey nidaamyada iyo hababka loo maro xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda iyo sida dhalinyarada loo bari karo xeerarka lagu xaliyo khilaafka waa dhowahay waxaan malaynaa sidii hadda oo dhaqanka oo qabiilaadka ay kuwada xeertamaan dhalinyarada anaga hadda waxaan malaynaa hadda qaatamaan ku jirnaa gadaashahayna waxaa la rabaa howl in lasii qabto nin kastaba dhaqankoo goonihu leeyahay dhaqankiisa inaad ku maamusho oo meesha laiskugu imaadana in wanaag laga dhaliyo waxaa loo bari karaa qofka inaad soo dhaweysato ma garaba soo jiidataa la rabaa si wanaagsan markaad horeba lagu yaraa war hebel miya haa dhibkaasaan ku gaarsa adoo careysa inaad galan ood wanaag aad kusoo jiiddo qofka aad soo dhaweyso aad dhahdo waxaan rabaa waxaan ilaahay baa keeni wax ilaahay keeni waay wax ilmaadaas keeni maaha wanaag in wax aan ku hagaajino aan isu imaadno qofkii dhibanaha ahaay oo dhibka asgaarina inaad u yeerto oo tiraa war faatixadan ku maraa wanaagan saanaan ahay inaad asaguna ad qanciso dadkii islaamka ahay oo dhib ku geersana ad qanciso wanaaggaas dadkaad iskugu keentay oo si sharaf leh oo wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay waxaas ilaahay raalli aad ku shaqaysa intaas hor dhalinyarada wanaageeda iyo dhaqanka hadda oo ninkan hadda waa waqtigaan nuqtaan waa sii raaracdaa in ka dambaysa waxaan rabnaa wanaaggaas anaga reerka aan ku dhaqahayn inuu nagula dhaqaan waxaa waay awoogaa meesha soo mar adi eed marta ad wiilkaada ugu sii tagta wiilkaada wiilkiisa ugu sii tagta waxaad arkayna suldaan suldaan soo mare wiilkiisa suldaanka as dhintay wiilkiisa suldaanka as tooshka as qoray intaas wanaaga ku gaartay marka dhalinyarada waxaan dhihi lahay wanaaggii awowga isku dhaqday dhaqanka awowgiis isku dhaqday in isku wanaajiya dhaqanka saas isku wada oo dadka islaamka soo dhaweeya haddaa yiraa ila qabso anaa qabsaday meeshaa anaa qabta hadduu yiraa wax kala soconaa labada lug haddaad meel isla dhigto inaad saa u kala qaadamoogeed haddaad isla dhima dhaqaaqa male waa ka haystaan waxaa jira nin aabihiis lixda ama toddobaatan jira asagoo cunugaha ilmaada saddex shanta ama labaatan shanta joogo oo aabihiis garka galaha aabihiis aabihii taaga wiilkaa loo yeerinaa wuxuu laleehaye odayga naga dhaaf wiilki wiilkaan nin nadiif ah nooga yeer ninka yar waxaa lagu gartaa markii soo bixidiisa horeba wanaagiis waa ragga hadda si ugu badan wax bay barteen wanaag bay barteen waxbarashay galeen hadda aad bay nooga horreeyaan odayaasha dhaqanka ayaa ah kuwo u taagan mar walba ah inay ka qayb qaataan xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda